waxaan salaamayaa guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ergada i dooratay intii ii codaystay iyo inta ii codaynba waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaan sidoo kale u mahad celinayaa duubabka dhaqanka murashaxiinta oo ugu horreeyo walaalkay maxamed axmed culisow iyo dhammaan waxaan kaloo mahad celinayaa xildhibaan hadal kuma jiro ciidamada amniga iyo baxda saxaafadda iyo dhammaan kasoo qaybgalka waxaan leeyahay asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaam anigoo ah yaasiin cabdulaahi maxamuud waxaan si kalsooniyu ku jirto ugu shaqayn doonaa uguna adeegi doonaa kursigan hoob ergada i dooratay oo aan ogahay meesha ay ka yimideen iyo meesha ay igu codeeyeen inkastoo ay ka soo jeedaan kana soo wada jeegno dowlad goboleedka galmudug laakiin waxaan meeshaas ka maqnayn in deegaankii kursigaanu ku lambareysnay iyo kuraasta kaloo dhiman inuusan gacantayna ku jirin waxaan qorshahii ku darsan doonaa ilaah idinkiis lana kaashan doonaa dowlad goboleedka galmudug iyo dowladda federaalka in deegaankaasu uu xur noqdo hadda ka hor waxaan ka baqaya waxaan islahaa ergadoomay baqaan haddaad tiraa deegaanka idiin xureeya hallay doorto laakiin hadda kalsooni badanaan ku qabaa waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu ilaahay ii fuudeeyo aniga inta ila midka ah ee igala soo jeedo deegaankaas aan xurta ahayn inaan wakhti badan gelinno sidii loo xuray lahay deegaankaas afar sano kadibna aan uga soo geli lahayn doorashada walaalkay ila tartamay wuxuu ugu leeyahay inaan ugu shaqeeyo uga adeego haddii uu guulaysa lahaa waana ugu hambaliyey lahaa waana kula shaqay lahaa asiguna wuu mahadsan yahay inuu iguna hambaliyeeyey ballanna qaaday inuu ugula shaqaynayo waxaan leeyahay marka waa mahadsantihiin waxaan samayn doonaa fadhiyo ka duwan fadhigan wakhti badanaa meesha ku jirnay waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu